bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanta fayla ha ka dhowaada barnaamijka siyaasadda idaacadda warsan magaalada baydhabo saaxiib yaal qodobadaysan ka dheega doontaan oo ku waliba iyo kumad ahaa xaalka ma qiyaasan weli jahawareer iyo ku teeginyi guddoonka sare ee golaha baarlamaanka dowladda dhexena xilkii iyagu shaldeediin gebyahaanba guddigii maaliyadda ee baarlamaanka dowladda dhexe laakiinse may seereen guddigii maaliyadiyona asigoo dee aan aada moodo inuunan haynin lagu tilmaami karo inuu caafimaad qabo waa ka xumahay runtii dee waa waa uun si inaan cabiro waxaan arkoo ku kasbanaha laakiin waa arrin shaksi ah waxaasuu ku dhex jira yani meel meeshuu ugu yeeray meel munaasaba ma ahayn meel waxay aheeday uun ma garanaysaa iska iska marfash wasaaradda gaashaandhigga dowladda federaalka ee soomaaliya iyo sheegtay in yeeda gobollada shabeellooyinka iyo ku bilaawo doonaan duulaanku dhan ee xarakada al-shabaab
ay ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed ayagoo ayaga isku tashanaya inay fuliyaan howlgallo ku wajahan runtii dadka dhibaataynaya ama ururada ama ururka dhibaatada bacan ku haya ummadda soomaaliyeed ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee soomaaliyana xalayti weliba silakadha aragaya ee goobooyinka likadadayo ee magaalada muqdisho kabitaanka bulshadiiyo markale tridanka nagni warbixintii lamagabati geesigii madalisa warbixin ku hadalaasa xaaladda koonfur galbeed ee soomaaliya oo dhegaystayaal habka tabyowka doorashada weliba jeeka la baraayaya ee qaar kumada waryaalku koolgalaya magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay barnaamijka dhegaystayaalka dhega doonta meelisaas oo kaleta magaalada muqdisho ku dhowaad lama toddobaad usikhirinyoka kumada waryaalka soomaaliyeed qodobadaas iyona qodobo kale iyo ka dheega doontaan barnaamijka siyaasadda intaynu ka guda jarna oo namaadan saaxiib yaal ha ka dhowaada markale iyona markaleta barnaamijka kulanka warsan ee reediyow warsan haatay dhegaystayaal mar kale kulanto faylaha ka dhowaada barnaamijka kulanka idaacadda warsan magaalada baydhabo qodobkan ka horeeya ee barnaamijka weliba useyning nagada doone guddiga maaliyadda ee dowladda federaalka ee soomaaliya weliba iyada ku teeganaya murun iidan weyn taas oo iyada ku dambeyta markii toddobaadkan guddiga maaliyadda qaar kumadayo ha saareen warqad taasoo iyada haytito iyo ka kaceedayeen wasaaradda maaliyadda hayti in yeeda musuqmaasuka sameeytay milyaanin dollar laakiinse taasiya markii guddiga maaliyadda markii horkoy gol wasiirka weliba yeedaha titoyada bentoti gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka iyo haykoosige kahasaare wareegta ee kaasoo sakashaldaraay guddiga maaliyadda golaha shacabka welina jawaab adag arrintaasi kubiyey hogayaha guddiga maaliyadda cabdulaahi maxamed nuur xildhibaanka owse markaas haykoose suwin arintaasan korjeysada iyo weliba use ereyeen
walaal walaal guddoonka oo dhan mawad ah waa guddoomiye ku-xigeenka koowaad iyo guddoomiye ku-xigeenka labaad waxaan ismaqalna daqiiqada ka hor gudoomiye guddoomiyaha golaha shacabka wuxuuna ii sheegay waxaas inuuna raalli ka ahayn qaybna ka ahayn sharci darrana tahay sida bosishankeena oo kalena uu ka joogo uuna imaan doona hadii alla darka rano walaal horta waxaan ka maqlay soona waxaana warqadda aan ka arkay social media waxaa ku saxiixnaa guddoomiye ku-xigeenka koowaad ninka la yidhaahdo mudey dee saan kuu sheegana warqadaasi waa sharci darro guddoonku xaq u malahan inuu kala diro ama uu qof ka bedelo ama uu ma garanaysaa guddoon ka bedelo toona guddiga guddi walba ee ka mida guddihoosyadada golaha shacabka sida ay ku samaysmayaan xeruusadka golahay ku caddahay sida guddoonku guddoon ahaanta uga ku waayi karna waxay ku caddahay xeruusaadka golaha shacabka sidaas lamid a xubin guddiga ka mid a sida ay ku waayi karto xubinnimadeeda xeerosaadkay ku caddahay waana waana baalmarsantaha dhammaan qodobada ku xusan xeerosaadka golaha shacabka guddiga horta guddoonkiisa in wax laga bedelo xubnaha guddiga ayaa iskale awooddaas xubinnimadana waxaa jira qofku shuruudo ku qoran oo uu ku waayi karo inuu xubin xubin kasii ahaado inuu ku kaco waxyaabaha qaarkood inuu kasoo qeybgeli waayo inuu inuu ansoon waxay ku qoran tahay xerasaadka golaha shacabka laakiin sababaha xubinnimada uu ku waayi karo guddoonku guddoonku uu guddoon ahaanta ku waayi kara ama xubin kamid a xubinnimada ku waayi karto ka mid ma ahan faragelin saasoo kale ah oo guddoonku uu yeelan karo ama dikreeta uu soo saaray guddoonku ka mid ma aha toona walaal waa waa sharci darro wax la kala dira lama arko guddigu wuu shaqaynaa wuuna sii shaqayn doona haddii allah wadali ka raali noqdo warkaasna waxba kama jiraan waay anaa kuu xaqiijinaya go-aanka ugu dambeeya inayn inay waxba kama jiraan tahayne waa waa cadaan doontaan indhihiinladna ku arki doontaan walaal de waxaan waxaan waxaan ula jeedaa ninka la yidhaahdo guddoomiye mahad cawad habeen dhaweed uu xaafadiisa igu yeeray asigoo dee aan aada moodo inuunan haynin lagu tilmaami karo inuu caafimaad qabo waa ka xumahay runtii dee waa waa un si inaan cabiro waxaan arka waa ku qasbanaha laakiin waa arrin shaksi ah waxaasuu ku dhex jira yani meel meeshuu ugu yeeray meel munaasaba ma ahayn meel waxay aheeday uun ma garanaysaa iska iska marfash dabcan aragtidan hadda aad ii sheegaysuu qabay su-aal uu weydiiyey waxay yidhi cabdullaahi iyo xubnihii guddiga in badan oo kamid a aragtidooda waa isbedeleen waa aragna waa la fulanna waana ku qancina inay isbedelaan cabdullahi waxaan kaa codsanaa adiga inaad aragtidaada isbedesho waxaan ku eri maxaad ula jeedaa guddoomiye umaanaa fahmin hadalkaasu ugu dhaha cabdullaahi wuxuu dhahay waxaanan anigu goynaad maanta goydaaye aan arrintan ka wada hadalno weli maanaan fahminaan ku eriye maxaad maxaad ula jeedaa marka wuxuu ugu yidhi qadar lacageeda uu ii sheegay cabdullaahi maanta intaasaa la ii ogol yahay adigana intaasoo ka badana lagu ogol yahay aan waxay wax ka bedelno waa ku qoslo waxaan ku erino dee mayaadan xishoonin markaan isleeyahay ninkaani maba caafimaad qabo waa markaas waxaan u raaciyoon ku yidhi guddoomiye horta anigu dee warbixintan warbixin guddiyay ahayd go-aankeedana malihi guddoonaa soo gaaray laakiin haddaan xataa lahaan lahaa go-aankeeda aniguna kaama yeeli lahayn adigana kuguma tali lahayn inaad sidaas oo kale u dhaqanto waxaan aad ka hadlaysana waa uun waa wax hadda dee aan ku habboonayn nin mas-uulahoo guddoon golaa inuu ka hadle niyahow dee hadal kaloo fara badan aan dhex mara laakiin ugu dambayntii waxaan ku yidhi iga raali noqon niyaho waxaas kama shaqayn karaan hadda sidaan kuu sheegay waa un waa waxala lagu maraaray maantana lagu dhaqaaqay waxay ka duwan tahay intaas lama arko ha guddigu sife sharcigu ku samaysmo sife sharcigoona ku dhisan yahay sife sharcigoona kusii shaqayn doona haddii alla wadari ka raali noqdo
Sahab, Company, Respect, Party! Org NCJ, NCJ Bauer.
walaasheeg saamiindulo isaga
eemoorikadaayi osobalinguuriyey aan booro wali atilii ogayna ii eeliglow isku halma eh saxaab company sbed bartis caalamiyaha bulshooy ogaalaa onlanki haaye elbie wa orore abaarlanki galana meel aarin e anguureya isbeer baaburlanki fadawna saxaab company isbeer baartisan ororoy ilaa wali jeelaa uurka anroona afarshee meel taalla ma ee agalbireed isbeer baartis ee isjiid inwiinyaa bushkileeto inyaryi alaabtiyo hay ku oombateena bulshoy oroora saxaab company isbeer baartis andumeedaleya afarbool inkufadhiye albar moosi falaayi ii iskaalmeentadoo oo halaawtay arnijiridee waxa ku ereeyey inkasiinka akaataymudun agalbereed baabuur waa isinfalaasan inkaseeda bulshooy saxaab company sbeer bartis saxaab company sbeer bartis wayba isinku helaasan dhammaan qalabka oo isbeerka baabuurta sida motoorada oo nooc walba le luga baabuurta batariga baabuurta aashitada qalabka mootooyinka oo nooc kasta le oolii motoor mooto bajaajyaal oo nooc kasta le mooto lama lugaadley bashkaleetiya iyo isbeer kale oo fara badan ankaseeda walaalayaal saxaab combany isbeer baartis ogaada bulshoy hamar malan ku adeegaa wayba ususu toosa enkiirinya abuudabey saxaab combany isbeer bartis iyo weliba usaa kor jeedaya station yarooga ama walaay faahfaahin kula xiriir telefoon lambarada shale eberli hal shan konton iyo shan tumiyo todoba soddon iyo kow eberli hal shan siyeetan sagaal iyo saddex todobaati kow eberli hal shan afarti kow soddon iyo li siyeetan ama eberli hal sagaal lixda iyo li eber afar afarti afar ama gmail kuuseeye saxaab com at gmail dot com haddaba bulshay ballantaan waliba antino ku oombana Sahab, Company, Respect, Party! Org NCJ, NCJ Bauer.
walaasheeg saamiindulo isaga
weli barnaamijka kulanka idaacadda warsan ee magaalada baydhabo iyo dhegeystayaalka gudub jarno ee qodobka kale ee sii higa ee barnaamijka weli bowsaning nagada doone tababar yelan qobadi ahaan hukuumadee wariyaalka ku howlgalayan magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay taasoo ujeedadeeta habkii yoontabii lahayan doorashada koonfur galbeed ee soomaaliya iyada ku dhiyi doonta magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay tababarka kan weliba si rasmiyan dahafuray ee gudoomiyaha ururka suxufiyiinta koonfur galbeed ee saweja saas eena waana saasoo kale e ee gudoomiye ku-xigeenka ururka suxufiyiinta qaranka soomaaliyeed ee nasaj maxudiin xasan maxamed xusni ilaal sheekh shuceyb agaasimaha idaacadda warsan hogeyaha ururka suxufiyiinta qaranka soomaaliyeed maxamed ibraahim calimu abshar maxamed nuur mandela ohbin kumad awsiine ee ururka suxufiyiinta qaranka soomaaliyeed iyo dhammaantii waliba yoyin ahaana yoona ku wada hadleen goobta dhallinyaradana dardaaranka eedan habka tebinta doorashada iyo kala dardaarmeen marka maadaama doorasho deegaanka uu ku jiro horey dad waxaa jira uga faa'iidaystay barnaamij kale oo la qabtay oo ku saabsanaa qaabka doorashooyinka loo tabin karo marka kan wuxuu noqon doonaa barnaamijkii labaad oo tiamkan maxaa la yidhahdaa ay noo qabteen creative oo ku saabsan qaabka ugu habboon ee doorashooyinka loo tabin karo marka halka maalin waa iska yaryahay laakiin haddana sida looga faa'iidaysan karo iyo in faham un laga qaato waa noo muhiim marka wariyaasha waxaan ku dhiirigelinayaa inay barnaamijkan ay ka faa'iidaystaan tiamkana macalimu iyo axmedna waxaan leeyahay aada umahadsantihiin iyo zahra waxaan rajaynayaa ururka saxafiyiinta koonfur galbeed in barnaamijkan idin dahfurno oo idin soo dhaweyno bilow fiican inuu noo noqdo barnaamijyada kale iyo waxyaabaha kale aad qabataan hadda kadib in in deegaanadan looga faa'iideyn doono insha allah marka hadal badan ma jiro waqtiga waa la dibdhacay marka waxaan leeyahay laga faa'iideysto wariyaashana qaabka doorashooyinka iyo musharaxiintanna qaabka hadda wax u socdaan iyo inay ka ahaadaan qaab habboon oo la wajihi karo marka qaabka wanaagga in wax kasta aan ka eegno markaas intaasaan ku dhiirigelinaya aada umahadsantihiin bismi illaahi raxmaan raxiim dhammaan ciid iyo umahadsantiin sidi sharafta leh oo haan aad jiibteen iyo haan ku qayb galneen tababarkun oo halka geeye ciid aan ka mahadsantiin mayna indadaaramane wariyaalka oo la siiyo haayo tababarkun inyo ku faa'iidaysadaan tababarka oo usulu ka saabsanye qaabkii oo doorashada liinsuu biifadi oo dadkana sidii unku fahami fadeen walaagi meel laku qowadaw walaagi ku moqon iyo walaagi laku hadaraw si ku ogaada fadeen yaana liinka taragale macalimu asxaabta tababarkun eed eedaan ka mahadsantiin isagna meebaasen lahaa ha ka dhowaada tababarkana si isu eeye inqaadada dadkana saas uwalan fahansiiyey eedaan mahadsantiin
bismi illaahi raxmaan iraxiim wariyaasha ka howlgala guud ahaan deegaanada koonfur galbeed gaar ahaan magaalada baydhabo iyo dhammaan asxaabta maaragtay saxufiyiinta iyo abwaanada marka hore assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu maanta waxaan halkan u joognaa tababar la xiriira iyo munaaqasho la xiriirta habka doorashooyinka loo tabiyey maadaama aan ognahay in deegaanku ay kusoo fool leeyihiin doorasho ma aha maaragtay wakti dheer wax la qorsheeyey sida uu gudoomiye xusni sheegay waxaan rabnaa in keliya laga wada hadlo sidii habboonayd ee wariyaashu ay u tabin lahaayeen doorashada si nabdoon waxaad ogtihiin waddankan maaragtay in uu aada ugu socdo dimuqraadiyad in mustaqbalka laga fekerayo sidii laheli loo heli lahaa doorasho oo cod iyo qof qof kasta maaragtay dalka oo dhan ka dhacda marka maadaama deegaanadu hadda ay maaragtay ay samaynayaan doorasho waa aada muhiim inay wariyaashu ay u tabiyaan doorashooyinka iyo maaragtay doorashada hadda la filaya gaar ahaan koonfur galbeed si dhexdhexaada oo maaragtay dhinacyada oo dhan qof walba xaqa uu leeyahay la siiyo maaragtay dadku aan loo kala eexan bulshaduna maaragtay loogu tabiyo in xilligan isbeddelka awoodda ee madaxweyne hore uu tegaayo mid cusubna uu imaanayo in si nabdoon dadka loogu tabiyo oo aan colaad la abuurin oo warbaahintu ay qayb ka qaadato sidii ummadda ay nabad ugu sii noolaan lahayd iyadoo dooranaysa iyadoo baarlamaanka maaragtay sharaftale ay u dooran doonaan ciddii markaas ay u arkaan inay noqoto ay hogaamiso koonfur galbeed marka wax cusub maaha arrimahaasaan ka wada hadli doonaa intaan joogno halkan arrintaasaanan u nimid deg deg bay ahayd laakiin aaday muhiim ugu tahay xilligan inay wariyaashu maaragtay la isxusuusiyo siyaabaha loo tabiyo waa wax caalami ah habka doorashooyinka loo tabiyo laakiin doorashooyinkeenu soomaaliya ama kuwana gaarka koonfur galbeed waxaa laga yaabaa inay ka duwan yihiin habka wax loo samaynayo marka idinkaa nooga aqoon badan inaan maaragtay ka wada hadalno sida ugu habboon ee maaragtay loo horumarin karo saxaafadduna ay qayb uga qaadan karto sidii dadkan uu nabad ugu noolaan lahaa wax walba waxaa ka muhiimsan in maaragtay warbaahinteenu waxaa lagu dhaliilaa inay inay wax kiciyaan inay maaragtay wax aan maaragtay ay sheekooyinka iyo sii horboodaan marka maadaama xilli xasaasiga lagu jiro oo dadku ay aad u feejigan yihiin in laga ilaaliyo wararka xasaasiga ummadda loo horseedo maaragtay war saxa oo cadaalad ku dhisan oo dhexdhexaadnimo ku dhisan oo maaragtay dhammaan dhinacyada oo dhan si isla mida loogu maaragtay warkooda loogu samaynaayo amaba maaragtay looga fogaanayo intuba waa maaragtay waa waa waa waa ku waa waa ku saxan tihiin waanaad samayn doontaan insha allah waana filaya inaad maaragtay way aragnimadeeda leedihiin marka aad iyo aad aan ugu faraxsanahay in maaragtay tababarkan maanta ama maaragtay seminaarkan yar kooban inaan maaragtay isugu imaano aadaan maaragtay idinku mahad celinaynaa soo dhoweyntiina sidii horeyba maaragtay nusoc aad ula shaqayn jirteen ayaa haddana hadda waxaan maaragtay u mahad celinaynaa hay-adda maaragtay tababarkan qabanaysa creative mashruuceeda bill project ee hawshaan maaragtay wado waxaana rajaynaya in tababaro kuwan ah iyo kuwo kaloo la mida horumarinta saxaafadda in maaragtay waqtiyada soo socda ay qaban doonto aad iyo aada u mahadsantiin
magaalada muqdisho weliba toddobaadyo kiiranya weriya ismaaciil sheekh owsaay tafatiraago websayteka shaaciye magaalada muqdisho fadhikiisheeye dowladda federaalka ciidamo ku tirsan iyo hireen xildhibaan fiqi weliba usukumadeeya golaha baarlamaanka dowladda federaalk ee soomaaliya weliba geekoosiina ko saxaafada la hadlay isawiigna uusan eeday dadkii xaraggan jeysidi weriyaha waa ku mudanaa oramosit isugu hadlow weriye ismaaciil nuur sheekh oo ahaa tafatiraha websayteka ee shaaciye isla markaasna qof xorahoo qoraallo sameeya qoraha uu ahaa oo ku xihan magaalada muqdisho muddo sagaal casho laygu sheegay shalayna ururka saxafiyiinta soomaaliyeed xogayahooda guud uu shir ka sheegay shir jaraa'id qabtay waalidkii wiilkaas saxafigaa ayagoo la jooga ay cabasho u soo gudbiyeen annaguna maadaamaan nahay xildhibaanno golaha shacabka ah waxaa naga saaran mas-uuliyad akhlaaqeed iyo mooral inaan ilaalinno brotektigarayno dadka loo awood sheegto oo loogu awood sheegto ayagoo cabbiraya ra'yigooda xorta ah cabbiraya yacni aragtidooda gaarka ah dalka ay ku nool yihiin iyo duruufta ay ku nool yihiin dadkaas inaan la barotigtigareeyo la ilaaliyo waajibaad baa naga saaran saasaana shacabka aan ka tirsannahay oo golaha shacabka ugu jirno ayayna ka mid yihiin waxaan runtii cambaaraynaynaa in qof dastuurku uu u siinayo xaq qodobadiisa inuu si xora ra'yigiisa u cabbiro si xora dadku ay meel isugu imaan karaan si xora ay u mudaharaadi karaan ayagoo ra'yigooda cabbiraya oo aan cunfi iyo xoog iyo qarbudaad wadin in qofkaas loogu awood sheegto in ciidamadii ammaanka inta loo diro la yidhaahdo ha la soo qabto xorriyaddiisii ha laga qaado ehelkiisii iyo carruurtiisii xaqay ay u lahaayeen inuu la noolaado waalidkiisii inuu u shaqeeyo xaqa uu ugu lahaa in xabsi la geliyo arrintaasi waa cambaaraynaynaa arrin ku jirta dastuurka iyo shuruucda dalkan u yaallana ma ahan waa wax wakhtiyo hore lasoo minguuriyo laga soo guuray waay qofka caqliyadiisa ay ku jirto dadka xorta ah ha la caburiyo wuxuu ku jiraa wakhti kaleu ku nool yahay lasoo gudbay africa dictatorshipkii waa ka timid dalkaana dictatorshipkii waa ka yimid xorriyad iyo afkaar ayaa la ysku qancinayaa cidda wax ka tabanaysa shir jaraa'id intay qabato waxaa la rabaa inay tidhaahdo waxaas iyo waxaasna laka sheegayo waxba kama jiraan laakiin in inta ciidanka loo diro la yidhaahdo xorriyaddiisaa la qaadayaa meel baa lagu xidhayaa laba maxkamadayn ilaa iyo hadda wax maxkamadoo la soo saaray muddo isbuuca dembi lagu haysto cid cid cid sheegtay ma jirto dee dadkuna ma ahan yaanyuuro iyo digaag iyo dooliyaal meel la iska gashanayo maahan qofkaan karaama ilaahay siiye karaamo iyo xorriyad ayaa dastuurkuna siiyey ilaahay abuurtana siiyey waxaan ku baaqaynaa cid walboo ka dambaysa xadhiggiis way ku ceebowdayahay iska soo dayso ninka wariya sharci uma haysatee ha ku soo dayso ha soo dayso yacni ma sii hayn kartee ha soo dayso intaasba waa ugu baaqaynaa waxaana leenahay yacni xorriyadda iyo qofka laguma aftuubi karo waa qancin kartaa qofka inta u yeertid afkaartiisa waa ka qancin kartaa laakiin jawaab maahan xorriyaddana lama xidho markuu soo waryahaas la soo daayo waa xor bartiisii uu ka bilaabaya laakiin waxay ahayd intaan la xihin ka hor in la isqanciyo oo la yimaado waxaan codkeenna ku biirinaynaa codkii ururka saxafiyiinta ay shala soo jeediyeen codka waalidkiisa codka inta dalbanaysa inuu gardarro u xidhan yahay ee ha la soo daayaan leenahay insha allahu xabsigana waa ku booqanaynaa waana mahadsantii
warkin sheego suwaaniye warkaydheega hooyaa warkin sheego suwaaniye warkaydheega yaag indhile walaalkiinga wal aylweelne waryaag indhile walaalkiinga wal aylweelne waajibkeeya gudude wadansheeya ndedeege waryaaga indile walaalkiinga wal aylweelne waajibkeeya gudude wadansheeya ndedeege waryaaga indhibte walaalkiinga wal aylweelne warbeen ee ma sheegaw waljarna maha sheegaw warbeen ee ma sheegaw waljarna maha sheegaw runta ma ku waabadaayo waryaaga indile walaalkiinga wal aylweelne runta ma ku waabadaayo waryaaga indhibte walaalkiinga wal aylweelne waryaaga dhaafa dhaafa walkaagaadaya wal aylweelne waryaaga dhaafa dhaafa wariyaaga wantaab aylaka naganay jidka aylaku wareejinay wir intaha qaad ayla ernay wariyaaga indhibteen wal taraleya walaalkiinga wariyaaga dhaafa wariyaaga dhaafa dhaafa walkaagaaleya wariyaaga dhaafa dhaafa والتراليا والعيل ويلي ورياقة وانتابك انك تم ولكن ها جيتكم كوريا جيدن ورينتا قاد عيل ارني والتراليا وزن شيئا اشتاقا يواعي ورياقة لافا ورياقة لافا لافا والتراليا والعيل دافا دافا والكراليا ورايل ويلي والكراليا ورايل ويلي والكراليا ورايل ويلي والكراليا
warbixin iyada lamagatibati geesigii madalis warbixinta tan iyo ku hadalaasa xaaladda doorashooyinka deegaanada koonfur galbeed iyona siyaasadda guud ee dalka xiligan ku jirta weliba diyaariye ee mukhtaar sheeg aadan dalmar toddobaadii ku horwarsan iyo kubati markale codsi ku koy qaar kumada bulshada sida wiin ankiran idaacadda warsan gaar ahaan daneeya waramooyinkan iyo weliba yooyin ahaanayoona dalbadan in markale laasiidhay waata warbixinta tan iyona geesiga madaliisa
madkistu weli dheegase xorriyatul qowlka hal dhooroy dimuqraadiyaddana halka dhaqamoy yeedo layiin dowlado adduunka godob haan haan reer galbeedka welinaka biyaayana dhaqaale eedan badan si dadka ka nool qaaradda afrika aan helaan xorriyadyo ku ku hadlaayaan weliyo dhinsadayaan si xornimo leh i dimuqraadiyaddyo ka dooradayaan lankiyo fadaayaan ininku weeldhadaan ulahaysho sini kasta tababar allaka barada xuriyatul qowlka dimuqraadiyaddii i dowlad faylahaanta iyo laka qobodee gobolladii i degmooyinka ka yaalaan waddanka soomaaliya si dadka aan fahmaan xuriyatul qowlka i dowlad faylahaanta i hogaaminta welina lahamarsiyeey hay-ado hooskooyaw iniskoyka umata adduunka unada iniskoyka yurub tamidowti intaas handhee hoobadhika biyaw xuriyatul qowlka i dimuqraadiyadda dowladda soomaaliya xukuumaddiiya wasaaradoosheenna ku dhiib qaadayaan meesheeni geekii inay dowladda soomaaliya isku hindhisaabta fikirka fadiyooda dadka degaaw lamaada webi jubba iyo shabeelle iniyose dimuqraadiyad leka dooradaan musharaxga iyo fadaayaan ee hanisteegi inkolaytamowka doorashada madaweynenimada koonfur orse may ata sababta dowladda federaalka ingleta is casileen musharaxiinta bersho may dambe eyo galeen oo yeeka haysata
kasaagondhuuban shianguraasa gulmaldeya
guddigii doorashada iyadoo hordhaan unakuwarqabna ini inis casileenga dowladda iyo weliba sidiya anhunsolayaasa taasna sheentay ini reedan dhiida doorashadii lakuwadi koonfur orse iniya dhiida tumi iyo todobaadii novembar bilo unaka jarna hani madkala la dooradii idka baarlamaanka kalsoonidiisna heleen hata garka insaaniyiin iniyo kolkale iscasilaanga galnyaayowka dowladda federaalka soomaaliya kahayta aawadiye oota federaalkii afkaley haayay oona xildhibaanadii laku dooradii koonfur orse dadka edsho matalaayi lamaada kuntumi ilati hibidka beelanyiina hiska ku jabanyiina ma aragayana umutiitiyo silan laharbiyohaay misiyoba dhiniku ah aytilinin dabohaay guddoonkii baarlamaanka inkawenyiina tabtooma innagadeen arantun meel dheer deertini mahindho unku haboogadohayaan hansharhaangni lan heediyohaay hibidka beelintiin hiska ku jabintiin halaa ku dhatiin ee maka hodmaasa silayka dareerta haliin masiinku heraw hansharsmaasa haliin masiinku heraw hansharsmaasa
oota xuriyatul qowlkii i dimuqraadiyaddii heela badan likibiyaayi umato la baraayi dowlad faylahaanti may in erlay haytay umato likamada daaliyaw umboonay sidii wadaadkii looda beertiis gallay xukun eridiyaan hal surunjey ulukadkii usa erina la eri looda tiidawa hayti hatana eri istaakfurullah xukunkii kunagadi kureedna eri lijiifiina binawta luroojyoona binawta waldareerawma e geekana ku gadamaw dadka koonfur orso sheeko ruwaayadeedka iyo wadda dowladda federaalka soomaaliya xildhibaanada hooba dhiigga siriingila kukumiiriday kolkoonna unku damaqaana darjahumada lakala dhaqamo hay dadyo isi dowladnimaadiyo landiidinyiyo mataawiyaw iniya dhii doonta hooba dhiidoona dadka koonfur orso maku dhiifadaayaan lama toolena yaan binaaw dowladda federaalka soomaaliya c n d da doorashada koonfur orso dowladda federaalka lutahayto fadaas iniya ka afduubata fadiyooda iyo xorriyadda umata koonfur orso lamaada qodobna weli shal iyiin kow ini dowladda halabambata walaaye ankaysan iyo haanjarjarsadoo hayta yeedoo kiyaani iyo lalaaba koona anjarna umata dhegtiyeena tashwiish iyo tuhum angiliina ang meel martoy ama halku horkooyoy ilaan rung i ilkaba wel edaayey yareegay kamaagmaagadaasi lama ini dadki i fadiyoodiyo ku beri marto guulatooday ku haata inisdhiida xildhibaanidiyo ilankiyo unwoodayaan kii habahoona aqbala waqayta sidaasana faylahaantaka jarta hooba kala wali nagadaase maagmaagdihayti bilaayada fadaw boodkaa qornyayside lamaadaas walanhayna walaagiha ku heri gordarow geedna lahanka gebana guulashina angalaana abtigaa guntigaa ku dayu wal anhaynena anreebana reedaynina nin eraanu si mustaqbalka jiilka baryay kooy doona inin galna mugdo bartiyo i beertiyo iyo ku waayayaan
iskasay karkaysiya iyo karkanka kulanka kushalay kaleed malikadiya adduunka kaday kakaday ma kabtamaayo bileegi kolkay maro fakaruurube
wala dowladda federaalka iyo kadayo hayta koonfur orsi dadshee bilawma ah soddonkiisana ilaha dhaafi si laylahaniska dayaayi intiba abow ii garbaraariyaw mahankubanna geesi ka gohaayi guulna ku sheenaayi geeridina oggolaadayi gumaysi kormadow ini geeko gardarro dhulsho onka qobsaneena god aakhira ku dooradaayi taasoo kuriiti ii gabroo geeka roogaan ini malaashiya guridaan wa haddii awsho hoos goodaalji gobonnimaka kahaa sawaanna god aakhira onka bahi
asaga dadkeenkaa siraaw midnimadiida shalguraaw isna gogole garabange kerka kol hoobku kuji asaga dadkeenkaa siraaw midnimadiida shalguraaw isna gogole garabange miiga duulaw ka gedgedi gantaalka hiimaw ka shalgo guura guudyo iigolo geedki kashiimaan dabgili
madalle koonfur orso kolloytan sheelayma eh wala dowladda angalnyaayo hayta siyaasadda koonfur orso wali jartay jara laka hor dadbanaayey waabla gili lankii giliyaayne geesamaala aqalkaa ku roroy la eri hooba koonfur orso dadshe ena an habshan dhowaanay ini guulka deeraano ka aalani koo i lamana mahaynee walbadanga jareen hanasoo god aakhira ambaheen waybana hor surnaayene guuldarro lahanwadi umata koonfur orso uniina ka guhaadiyaanay ge i hamiigna unka gobayaani iniyo guul undeerna ilow godobtiye geeka nahaysata geesi garabshay lakubahi guuludaani la gelbiyi gardaradii linjaysidii guuldaradii iyagee ka dhaxalni dadka koonfur orso hoba unaena godob kisto lijaysidona langley ku dambooye geeka tanyada hoba si eed ee lanfiriyona walibwaa sidii shaakidii sadiidii dugo oo geeka nahaysata kikasta silin siibaayena hanoo gan idhinson lahayni geeka haniin wada hereen godobtiyeenana daba yaadha walqodanaali ii kibirin kan ani taabsidii lugurin aloko falintaada ikasyaysee lukoy mataabsato adabsheaa gohe kadabsheaa gohe kadabsheaa gohe
goosinkii kolkaas tabtiyoo miiran hanoo eeya koonfur orista gorgori i ganaang eta siyo markaas unku gadadan dowladda federaalka waana angeed dumiyo haayaan yo o sheegadaw ini koonfur orsi garabshi ayin rungno unku hayne waana fadaayaan gumaysi i gogooyow gobole koonfur orsi iniyo guul ka deeraan dadsheena ku weelaan umad berin un lahayne garab rarote e goof i gabal yo degaayaanba anjarnee koonfur orsii arlaada soomaaliya ba unka dhahayna waana nagadaanga dad lakutiri badanye oo afka gediisan laka eraw minority groups cagaarka suudii barwaaga waalid tasawirin suuntaawa sumudgaduudu dhiigankoowa kan sarraytoon soomaali wiiga sermawayaday surunaa semayaal badan saaranaa sidii seefti ah cadow sharaasi calanka soodweesta samada babbo
geeladeera doorashada lamaada kun iyo labaatanka yahan guudamo hayta dowladda federaalka soomaaliya ini gobolada koonfur oris iyo angnagadan meeliya hakubahaasa xisbiga dowladda federaalka iyo ka jartoona kanagada xisbiga ku helaw kuraasto inka badan taasoo geeka si gardarre ee duulaanglinka ayaa dadkii inkas dhimo faday walgorodka haayna dhaylidiyo dhigbo balaynaninsiyaana
halkii horma ihiyey yaana malingaw kuna malin sheegadu koro saalkaa waa looleey malin karaa sidii kalaf iila kooyo shariifulumado kufii kor ayunkaneysarooba kasaarama kheerma oo hela
kalatii aluu ay taas waynin daboohay hagaardaamada dowladdii iyo dubataatiyaalka dadsho dafiraw maskantana lukuhay sidii ya hoggaanku e walina go'aansho afmeero koree mudaniyaalka koonfur orso hoobiyo nagadan geesiyaalla danta dalsho i dadsho ku nahaw ingandhimaw gardarooda daleelyaalka ee lambo lanwarsadaane ummata koonfur orso masiirsho i ummadnimadiyo haboog maakadaaga ini likageliye lafadaw taariikhda muduugawaasa tabti i taaluu walaagii dhii qoraasa diiwaan geliyaasa tii hun i tii fayla sidaas daraadiye howla an yaadha xildhibaanee koonfur orso murkudna anqasinye walina inis garab yaalee lama darantoo dooroy mudane geese enoqoy jeelan tookay edshey gooyow go'aan taariikhda galaw owlaadiyo magahumo ininsheanaana awkiingaasini hebelay kedkaasa lang eraana edshey ka go'aami gobole koonfur orso ini la googoosado guuldaroniin horseedi tan lamaadna waliba waa idkay anii ledhe xildhibaanhun nagoy hortaa un guulitoy dhegba balay ininsiidoy dadka hadalshoo owlaadaa dhegkuma ii taariik midow ebadjo unku heraana aawkiinga godobtun sinihibilayjaysidi umrishoo la iibsadaas an reeb taasoo gu'i guyaal geedanba kooy doonaan owlaadiyin umriga la iibsado doonto
hubeybilka waa adduunyadu damboqoljeyaa kiteegadaasi hawkadalaan madafuuso madafuuso dabkonkiikilataaso kikiirato hubeybilka waa adduunyadu damboqoljeyaa kiteegadaasi hawkadalaan madafuuso
guulaneen geesi madaliis xildhibaanka edshey guulka deeraana io goof madaliis xildhibaanka edshey gobolee koonfur orso la kaga goosadaayo taariikhda baalmadow ku gala doona gasiinkoo geekoo heli umatiiska gengibiyaayo gurbashi io godob reebow taariikhumo madalaas ku rahaasoo guuldarro umata koonfur orso edshey inka go'aamiyi doono guulaneen geekaas geesi madaliisa xildhibaankow geesaneen door
wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda federaalka ee soomaaliya weliba iyada sheegtay in gobolada iyo shalay shabeellada hoose iyo shabeellada dhexe iyo ku bilaawi doonaan duulaanku dhan ee al-shabaab wasiirka wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda federaalka ee soomaaliya yahayka usaar moogasiistii ku hadlown weli seereeye
ciidamada ee qalabka sida gaar ahaan ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed waxay wadaan dadaallo aada u fara fara badan sida aad la socoto waktiyadan hadda aan joogno waxaan ku jirnaa in ciidamada ee xoogga dalka soomaaliyeed ee obreshana ay fulinayaan oo ugu magac darnay badbaada one iyo badbaada two oo labadaba ku wajahan shabeellada labada shabeel shabeellada dhexe iyo shabeellada hoose taasoo ujeedka ay tahay in ay ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed ayagoo ayaga isku tashanay inay fuliyaan howlgallo ee ku wajahan runtii dadka dhibaataynay ama ururada ama ururka dhibaatada ba-an ku haya ummadda soomaaliyeed saa la socoto dalka meel fog ayuu ka yimid in ciidan tayaysan tababar leh tayadooda iyo tababarkooda iyo qalabkooda u dhammaystiran aan helno waxay u baahan tahay inaan wakti badan gelin waxaan ku hoolan nahay oo siyaasadda ee xukuumadda uu hogaamiyo ra-iisul wasaare xasan cali khayre ama uu madaxweyne ka yahay maxaa cabdullaahi farmaajo siyaasadda ay qaateen waxa waaye in ciidankii ee qalabka sida loo soo celiyo sharafkooda iyo karaamadooda sidaan dhammaanteen aan wada ognahay burburkii kadib inaanan haysanin fasility badan oo ku filan ama aqab ku filan aad og tahay aanan rajaynayno aad iyo aadna ugu shaqaynayno sidii uuna qabataanka xubka looga qaadi lahaa taas ayaa waxaa noo suurtagelin karta in dhammaan geyga soomaaliyeed asaseer min ras kamponi in ciidamada xooga dalka soomaaliyeed maamulkooda iyo difaacooda ee gacantooda si toosa ugu soo laabto intaan ka gaarayno waxaan diyaar u nahay ka xukuumad ahaan ka wasaarad ahaan inaan waxaan haysano ku tashano wixii aan awooddeena aan qaban karno iyo meeshii aan gaari karno inaan gaarsiino waxaynu u baahan tahay in sidii aan ahayn isi ka fiican aan gaarno inaan waqti siino
guud ahaan barnaamijkii kulanka idaacadda warsan ee magaalada baydhabo iyo dhegeystayaal intaa ka gebagabeeyeen intileedon kulmaana ko kalimada saasiyan ee maanala wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu عني ولي كفاية وخذتني عني ولي كفاية وخذتني قامي وغايته ولي يفينا يفينا يفينا يفينا What do you live